والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحاabه وmaن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أmا بعd أdكاar السujuud sujuudda ayaynu ku dhex jirnay oo soo sharaxnay qaybteedii hore qaabkii loo sujuuday qaala waxa uu yihi sheekh الألbاniي رaximه الlaه taعaalى وkana slى الlaه عlيه وaلiه وsلم yqul في hda الركن أy سuجuuda أنواعa min الأdكاar والأdعyة أنواaع badan oo kala duwan oo waxa weeye adkaar iyo adciya ducaba ayuu odhan jiray taaratan waxau odhan jiray hada و taaratan hada macnaha sidii rukuucda oo kale aynu ku soo marnay kow midda ugu horaysa سubحaana رabiي الأعlى ثaلaثa maraat subxaana ilaahay baa xumaan oo dhan ka nasahan rabbi alaclaa rabbigii sarreeyey ثaلaaثa maraat ayuu odhanayey imaamu axmed iyo abu daawuud ayaa wariyey iyo waqayruhumaa iyo ibnu maaje ayaa warinaya waana xadiis صaxiixa halkaa marka waxaa kacab nabiga calayhi الsalaatu wasalaam inuu odhanayay subxaana rabbiya alأclى ثaلaaثa maraat waa ugu yaraan waag wa kaana salى اllahu عalayh waalih wasalam axyaana yukariruhaa waa takriirin jiray oo soo celcelin jiray akar min dalika intaa in ka badan ayuu samayn jiray oo macnaha afar iyo shan iyo toban iyo intuu raba buu geyn jiray jayid halkaa marka waa laga badin karaa saddex ee waa ugu yaraan saddexdu wa baalaqa fii dalika macnaha fii tikraarihaa mar buu aad ugu xeel dheeraaday maratan fii salaati اleyl xataa kaana sujuuduhu ilaa sujuuddiisii ay noqotay qariiban mid u dhow min arukuuci rukuucdii min qiyaamihi qiyaamkiisu u dhow macnaha sujuuddiisiibaaba dheeraatayba oo qiyaamku u dhowaatay qiyaamkii uu qiraa'ada akrinayay wa kaana qara'a fiihi halaada suwar oo min adiwaal dheerdheer albaqara annisaa wa ali cimraan waa xadiidkii inoo soo hormaray yatakhallaluhaa uu dhex gelinaayo waxa weeye ducaa iyo waxa weeye istikfaar kamaa sabaqa fii salaati leyl fii salaati leyl kaynu ku soo martay marka waa laga badin karaa oo waa la soo celcelin karaa subxaana rabbiya alaclaa labo subxaana rabbiya alaclaa wabixamdihi halaatan subxaana rabbiya alaclaa ayuu odhanaya nebiga calayhi salaatu wasalaam wabixamdihi wuu ku daraayay kii hore unba wuxuu ku daraayay wabixamdihi talaatan saddex jeer iyadana waa sidoo kale oo waa ka badinaa oo waxa weeye intuu siduu usoo celcelin jiray tan kalaba ayuu iyadana usoo celcelin jiray waana xadiidkaana saxiixa abu daawuud iyaa warinaya iyo daaru qudniy wa axmed wa kayruhuma ayaa warinaya marka waa sidii tii rukuucdoo kaleo subxaana rabbiya alcadiim iyo subxaana rabbiya alcadiim wabixamdih tanna waa subxaana rabbiya alaclaa iyo subxaana rabbiya alaclaa wabixamdihi waana wada garanaya insha alla saddex subuuxun quduusun rabu lmalaa'ikati waruux ayuu odhanayay imaamu muslim ayaa warinaya sida inoo soo martay subuuxun ey xumaan oo dhan baad ka nasahan tahay wax walba oo naqaa'isa quduusna waa aldaahir ama almubaarak waa labada loo fasiray rabu lmalaa'ikati waaruux ayuu odhanayay rabbigii malaa'igta oo dhan iyo malaku jibriil ruuxu waa malaku jibriil afar subxaanaka allaahuma rabbanaa wabixamdika allahuma اغfir lii tani waxay ahayd aakhir xayaatihi markii ay soo degtay suuratu waxa idaa jaa nasrullah suuratu nasri markay soo degtay ilaahay uu amray fasabbix bixamdi rabbika wastakfirhu inuu kaan tuayo marka waxau odhan jira nebiga calayhi salaatu asalaam isagoo qur-aanka amarkiisa qaadanaya subxaanaka allaahumma ilaahayow xumaan oo dhan baad ka nasahnaatay wax walboo nusqaana wabixamdika mahadoo dhan adaa iska leh allaahuma allahayow ikfir lii ii dembi dhaaf wa kaana yukfiru waa badinaaya minhu ay ducadaa fii rukuucii rukuucdiisa wa sujuudii sujuudiisa yata'awalu lqur'aan ayay tiri caaisha ay macnaha yactamilu lqur'aan qur-aanka amarkiisii buu fulinaayey imaamu albukhaari iyo muslim iyo qayrkoodba way warinaya shan ducada shanaad allaahuma laka sajadtu allaahuma allahayow laka adigaan sajadtu kuu sujuuday wa bika aamantu adigaan ku rumeeyey walaka aslamtu adaan kuu hoggaansamay adiga ayaan kuu hoggaansamay wa anta rabbii adiga ayaa rabbigayga aan rabbi kale melihi sajada wajhii liladii khalaqahu wasawarahu sajada wuxuu u sujuuday wajhi wajigaygu liladii allihii khalaqahu abuuray wasawarahu oo suureeyey oo saa u ekeysiiyey fa axsana suwarahu markaa sawirkiisiiyo waxa weeye qurxiyey oo sidaa u qurxiyey wa shaqa samcahu dilaaciyey maqalkiisa oo dhagaha u dilaaciyey wa basarahu iyo aragga u dilaaciyey allahaas ayaa u sujuuday fa tabaaraka allaahu axsanu alkhaaliqiin ilaahay baa barako badnaaday isimkiisa axsan wanaag badan aad iyo aad u wanaag badan khaaliqiinta o macnaha wax walba intuu abuuray ayuu si fiican oo wanaagsan oo sharaf leh oo qurux leh u abuuray imaamu muslim iyo abu cawaana iyo daxaawi iyo qaaru qudniy ayaa warinaya waqayru marka ducadaana nebiga calayhi salaatu wasalaam caqiidada iyo wanaagga xambaarsanna waa ku ducaysan jiray ducada lixaad allaahumma kfir lii dembi allaahuma allahayow ikfir ii dhaaf lii aniga dembi dembigayga kullahu suu dhan yahay diqahu wa jillahu diqigu waa waxa yarkaa weeye jilliguna waxa weeye waxa badan macnaha kan yar iyo kan weynba ii dhaaf wa awalahu kii horreeyey wa aakhirahu iyo kii ugu dembeeyey wa calaaniyatahu kii aan muujistay oo dadkoo dhan arkayeen wa sirahu iyo kii qarsoonaa ilaahu intaba ii dhaaf ay waxbaha iiga tegi muslim iyo abu cawaana ayaa warinaya xadiidkaana waa xadiid saxiixa wa adkaartaas markaa aad iyo aad bay waxay u xambaarsan tahay caqiide iyo tawxiid iyo waxa weeye tadarruc ilaahay laisku dulaynaayo oo la barya marka qofku inuu xifdiyo wax ka xifdiyo oo ku ducaystaa la raba toddobo nebigu wuxuu odhanaya sajada laka sawaadii waxaa kuu sujuuday sawaadii ay macnaha hooskayga iyo anigoo dhan waa khayaali macnaha kulligay jirkayga o dhan baa kuu sujuuday baa laga oo anoo dhan ayaa waxa weeye kuu sujuuday wa aamana bika fu'aadii qalbigayguna aduu ku rumeeyey waka abuu'u binicmatika calaya abuu'u waxaan kuugu soo noqonayaa abuu waa soo noqoshada toobadkeenka nicmatika calaya nicmada aada ii nicmaysay dushayda hadii yadii hadii haadii hadhihin hadii yadii gacantaydii waatan gacantaydi waatan wamaa janaytu calaa nafsi iyo wax walba warbaaraha gariir ba ama la geeyaa ama waa la damiya silantiga xataa lama geen kara mi waayo hadii yadii gacantaydi waatan wamaa janaytu calaa nafsi wax walba oo aan naftayda sameeyey oo dembiyana ilaa waa kana adiga ayaan kuu dhiibay ee macnaha ii dembi dhaaf xadiidkaana waxaa ibnu nasr iyo bazaar iyo ayaa warinaya xaakim iyo wasaxaax alxaakim laakiin waxaa ku khilaafay xaakim imaamu dahabi oo kuma raacin sheikh albani wuxuu yidhi laakiin lahu shawaahid shawaahid buu leeyahay oo xadiidka quweynaya sideed waxa uu odhanayay nabiga calayhi salatu salaam subxaana diljabaruuti waalmalakuuti waalkibriyaa waalcadama subxaana waxaa xumaan oo dhan ka nasahan diljabaruuti ay saaxibu ljabaruut duudaadana waa duudii saaxib macnaha allihii u saaxiib ahaa awood iyo quwad waalmalakuuti boqornimo waalkibriyaa kibir waalcadama weynan u saaxiibka horena waa usoo marnay oo inuu xataa ku daraayay adkaartii rukuucda abu daawuud iyo nasaa-iya warinaya bisanadin saxiix ayay ku warinaya waana inoo soo hormaray tafsiirkiisa oo rukuucda ayuu inoogu soo hormaray marka ducadaana nebigu oo ku ducaysanayey calayhi salaatu wasalaam marka waxaad halkaa ka garanaysaa innaga kibir shaqo kuma lihin iyo jabaruudnimo ilaahay baa iskale iyo isla weyna midna shaqo kuma lihin qaala waxa uu yidhi shiikhu raximah اllahu tacaala waa sheekh albaniye wa hada wamaa bacdahu ducadaas subxaana diljabaruuti ah iyo wixii ka dambeeya oo aanu soo wadno kaana yaquuluhu wuxuu nebigu odhan jiray fii salaati lleyl salaatuleylka ayuu ku ducaysan jiray ducada sagaalaad subxaanaka allaahumma wabixamdika laa ilaaha ilaa anta halkaa muxuu idii qoray laa ilaaha ilaa ma idinku dara aniga ilaadaa buu ka tegay laa ilaaha anta baa qoran laakiin waxaa weeye sida saxiixa laa ilaaha ilaa anta soo idiima qorin ilaa soo kuma darin aa saas wey marka waa khada madbici wey marka subxaanaka allaahumma qofkii marka halkaas aynan ilaa ugu jirin laa ilaaha markuu qoray ilaa qofkeena u raacsana halkaa ilaa ha ku darsado ilaa anta wey subxaanaka allaahumma allahayow xumaan oo dhan baad ka nasahan tahay wa bixamdika mahadoo dhanna adiga ayaa iska leh laa ilaaha ay laa macbuuda bixaqin ilaa anta adiga mooye ilaa xaq lagu caabudo ma jirow waa shahaadadii macruufka ahayd oo wada garanaysa marka kaana waxaa warinaya imaamu muslim iyo abu cawaana iyo nasaa-i iyo baa warinaya waa midda tobnaad allaahumma اkfir lii maa asrartu allaahuma allahayow ikfir lii ii dhaaf maa i aladii asrartu kii aan qarsaday wamaa aclantu kii aan muujistay ilaahayow ii dhaaf taana waa ducadaas waan waxba laga tegin dunuubtaadii ee dunuubtaadu waa waxaad qarsatay iyo waxaad muujisay un sowmaa waa inta ibn abi shayba ayaa kun sanadkiisa ku warinayay iyo nasaa-i wasaxax alxaakim wawaafaqahu dahabiy kaana waa xadiidkaas saxiixa oo culimo saxiixiyad koob iyo toban allaahumma ijcal fii qalbii nuuran allaahuma allahayow ijcal ka yeel fii qalbii qalbigayga nuuran nuur ilaahu qalbiga ii gel wa fii lisaanii nuuran ilaahu carabkayga nuur iisaa wajcal fii samcii nuuran ilaahu maqalkayga nuur ka yeel wajcal fii basarii nuuran ilaahu araggayga ka yeel nuur wajcal min taxtii nuuran ilaahow hoostaydana waxaad ka yeeshaa nuur wajcal min fawqii nuuran ilaahow korkaygana nuur ka yeel wa can yamiinii nuuran xaggayga midigta ilaahu nuur ka yeel wa can yasaarii nuuran xaggayga bidixda ilaahu nuur ka yeel aniga can yasaari aa isku mid yasaar iyo shimaal aa isku mid waan wa can yasaarii nuuran xagga bidixda wajcal ka yeel amaamii hortayda nuuran hortayda ilaahu nuur ka yeel amaamka horayga wajcal khalfii nuuran khalfiguna waa gadaal ilaahu gadaalkayga nuur ka yeel dhabarkayga dambe wajcal ilaahu ka yeel fii nafsii naftayda oo dhan nuuran nuur geli oo nuur ka yeel وأعدم لي نورا إله إيويني نور كنا الله أكبر والدعاء عجيب إله نور با إله نبي كبري عليه السلام مركا حديث كان حديث صلى الله عليه وسلم مسلم يا أبو عوان أيا ورنا يا ابن أبي شيبة ما حديث صحيح مركا الدعاء ده أصلا نور هتقف إلهي نور وسيينا وقف وحوي وحول بوناك هلايو oo xaq iyo dhan helay labiyo toban allaahumma innii acuudu biridaaka allaahuma allahyow innii anigu acuudu waxaan magan gelaya biridaaka raalli ahaanshahaaga oo waxaan ka magan gelayaa min sakhatika caradaada waa laba sifo oo ilaahay sifaadkiisa ka mida allah subxaana wa tacaala yardaa wayaqdur ilaahay waana raalli noqdaa waana carooda waxa weeye haddaad xumaan samaysid ilahay waa kuu caroonaya oo waa sakdiga waa carada haddii aad waxa weeye wanaag samaysidna ilahay raalli buu ka noqonaya waka marka ilaahay sifaadka ilaahay buu magan gelayaa marka sifaadka ilaahay iyo ilaahay waxba ma kala aha sifaadka ilaahay waa la magan geli karaa kalaamkiisa waa la magan geli karaa sidaas daraaddeed culimo xidhan sifaadka ilaahay marka la magan gelaayo ilaahay unbaa la magan gala waka marka inaada iyo caradaada ayaan ridahaaga ka magangala inaada iyo caroon baan kaa baryayaa wey wa acuudu waxaan magan gelayaa bimacaafaatika min cuquubatika macnaha mucaafaa waxaa la yidhahdaa qofka dhibaato oo dhan laga dhowray caafaa macnaha waa la caafimaadiyey xanuunka keliya ma aha laakiin ciqaabkii iyo cadaabkii iyo wax walba qofka laga dhowray ayaa la yidhaahdaa mucaafa marka taasna waxaan ka magangelayaa cuquubadaada ay inaad dembiga igu qabatidood igu ciqaabtid ayaan kaa magangelayaa wey wa acuudu bika minka adiga ayaan ku magangelayaayoo adigaan kaa magangelaya macnaha dhibtii aad igu samayn lahayd ciqaab waxaad igu samayn lahayd ilaahay adaan kaa magangelaya iga daa cid kale anigu magangeli maayo oo cid aan kaaga cararo oo iga kaa celinaysa ma jirto wa marka adiga un baan ku magan gelayaa laa uxsii ma koobi karo hanaa'an calayk adiga ammaan aan ku ammaano ma soo koobi karo anta adigu kamaa adnayta sidii aad isku ammaantay weeye calaa nafsika haa adiga ayuunbaa garan kara ammaantaadee anigu ammaantaada ma soo koobi karo wey waa saxiix waayo ilaahay ma soo koobi karna ammaantiisa isaga unbaa siduu isku ammaanay un weriye imaamu muslim iyo abu cawaana iyo ayaa werinaya waa xadiidkaas saxiixa laba iyo tobankaa duco ayaa nebiga ka sugnaatay calayhi salaatu wasalaam intaa sagaal wixii ka horeey sideedda toddobada hore sideed iyo inta ka dambaysa salaatuleylka ayuu ku baryi jiray baa layidhi ilaahay intaa horena salaadaha waajibka iyo oo dhan kuwan laftigoodu wax diidaaya ma leh in salaadaha waajibka xataa lagu akhriyo oo lagu baryo waa bannaanta wax diidaaya ma leh annahyu can qiraa'ati alqur'aani fi sujuud adkaarta waa la fahmay ikhwaani soo maa ya marka kitaabka qofku intuu qaato inuu xifdiyo weeye xusnu muslimka iyo xataa inta badan waa ku yaaliin adkaartoo dhan waa ku yaallin qofkii adkaarka imaamu nawowi haysta kulli waad ku odeeraysaa annahyu in la iska nahiyey can qiraa'ati alqur'aani qur-aan in la akhriyo fi sujuudi sujuudda rukuucdana waa inoogu soo hormarto oo rukuucda iyo sujuuddaba qur-aan lagu akhrin maayo ilaa wixii ducaa mooye sida rabbanaa aatinaa fi dunyaa xasanatan oo kale iyo oo duca loola jeeda maahee laguma akhrinaayo qur-aan caadiya oo suurad intay iska bilowday sujuudda ku akrinaysa wa kaana sala allahu calayh waaalih wasalam yanhaa waa nahyin jiray can qiraa'ati alqur'aani qur-aanka in la aqriyo fi rukuuci rukuucda wasujuudi iyo sujuudda wa ya'muru wuxuuna amri jiray bilijtihaadi in lagu dadaalo waxa weye waliktaari la badiyo min adducaa ducada in la badiyo fii hada rukni kamaa madaa fi rukuuc sida rukuucdii nagu soo martay waa isaga yihi nebigu calayhi salaatu wasalaam fa ama alrukuuc facadimuu fiihi rabbi rabbi weyneeya wa ama asujuud fajtahiduu fi dducaa faqaminun an yustajaaba lakum waa inoo socda marka ducadaa la badinayaa sujuudda markaad sujuudsan tahay oo xadiid kaluu nebigu ku yidhi aqra maa yakuunu alcabdu lirabbihi wa huwa saajid markaad ilaahay ugu dhowdahay waa markaad sujuudsan tahay sidaa daraaddeed badi ducada markii aad sujuudsan tahay wa kaana sala allahu calay wasalam yaquulu wuxuu odhan jiray haawaabka xadiidka aan hadda sheegay aqra maa yakuunu alcabdu min rabbihi markuu ugu dhow yahay addoonku rabbigiisa waxa weeye wa huwa saajidun isagoo sujuudsan fa akiruu fa akhiru ducaa ducada badiya oo ducada badiya fiihi macnaha fa akiruu fiihi ducaana riwaadaha qaarka fiida hormara badiya macnaha ducada aad ilaahay baryaysaan allah subxaanah wa tacaala wayda ka aqbalayaayo imaamu muslim iyo abu cawaana iyo bayhaqi iyo baa warinaya wahuwa mukharajun fii irwaa'i alqaliil ayuu sheekh albanina ku takhriijiyey halkaa markaa waxay noogu caddaatay inaan qur-aan lagu akhriyaynin laakiin ducada la badino iaalatu sujuud sujuudda in la dheereeyaa la rabaa waxa ugu yarna waxaa weeye oo duma'niinadeedu ku xasilayso saddex jeer in la yidhaahdo subxaana rabbiya alaclaa subxaana rabbiya alaclaa subxaana rabbiya alaclaa ugu yaraan saddex jeer ama wa bixamdihi lagu daro iqaalatu sujuud sujuuddii in la dheereeyo wa kaana sala allahu calayh wasalam yajcalu waxa uu yeeri jiray sujuudahu sujuuddiisa qariiban mid u dhow min alrukuuci rukuucda mid u dhow fi tuuli dheerarka wuu dheerayn jiray wa rubbamaa baalaga waxaana dhici jirta inuu mararka qaarkood ku xeel dheeraado oo waxa weeye aad iyo aad ugu xeel dheeraado fi liqaalati dheeraynta uu dheeraynaayo liamrin caarid arrin la soo gudboonaatay caarid waxaa la yidhahdaa waxaadan ku talagelin oo markaa kula soo gudboonaadayoo kugu soo kordhay yaa la yidhahdaa caarid kamaa qaala bacdu asaxaaba sida qaarkood ay yidhaahdeen saxaabadii waxay yidhaahdeen kharaja calaynaa nebigaa nagu soo baxay rasuulu llahi sal l slam baa nagu soo baxay fii ixdaa salaati alcashiy salaadaha cashiy waxaa la yidhahdaa duhurka iyo casarkaa salaatulcashiy la yidhahda macnaha labadii salaadood oo duhurka iyo casarka mid ka mid ah wa huwa xaamilun nebigu nin raxiima buu ahaa oo aad iyo aad u naxariis badan marka gurigiisu ka soo baxay masaajidkii buu soo galay waa imaamkii dadkoo dhan tujinaayay wa huwa xaamilun isagoo xambaarsan oo kor u sida xasanan wiilkii yaraayoo xasan ow xusaynan ama xusayn labadii wiiloo faadima dhashay weeye ilmo cali ibna abi taalib oo xasan iyo xusayn labadoodii mid isagoo sida ayuu masaajidkii nebigu soo galay calayhi salaatu wasalaam sidii mar kaleba u dhacdayoo isagoo umaama sida binta abilcaas gabadhii saynab dhashay oo awowga u ahaa ayuu marna soo qaaday oo uu isagoo tukanaya uu marna dhigaayay marna kor u qaadaayey waxaa dhacday marka xasan iyo xusein isagoo mid ka mida sida ayuu soo galay masaajidka fataqadama nabiyu sala allahu calayh waali wasalam nebigii horay buu maray oo dadkii buu tujinaya fa wadacahu waxa uu dhigay ilmo yar buu ahaaye cinda qadamihi lugihiisa agtiisuu dhigay cinda qadamihi lyumna lugtiisa midigta ayuu ag dhigay oo hoosta halkaa dhulkaahu dhigay ilmo yar buu ahaaye uma kabbara salaadii lisalaati salaadii buu u xirtay oo allaahu akbar yiri fa sallaa waa tukaday oo dadkii buu tujiyey fa sajada waa sujuuday bayna dahraanay salaatii salaadiisa dhexdeedii sujuud ka mida marka bayna dahraanay wuxuu kuu leeyahay sujuuddu midday ahayd kuuma sheegin laakiin sujuud sujuudihiisii ka mida un weyn bayna dahranay salaatii salaadiisa dhexdeedii sujuud ka mid ah ayuu sujuuday marka ma ragcaddii horaa ma tii damba allahu aclam sajdatan sujuud buu sujuuday adaalaha uu dheereeyey oo nebigu aad u dheereeyey qaala waxa uu yidhi saxaabigii warinayey si aan u sujuudsanayn buu yidhi ayaan dheerarkeedii ka yaabay markaasaan fa rafactu ra'sii madaxaygan kor u soo qaado oo waxaan sirtow nebigii ma dhintay min bayni naasi dadkiioo wada sujuudsan fa ida asabiyu ilmihii yaraa waa xasan iyo xuseen midkoode calaa dahri rasuuli illaahi sala alla ly slam dhabarka ayuu ka fuushan yahay a wa huwa nebiguna saajidun waa sujuudsan yahay a fiiriya hadda odayaasha soomaalida naxariis daradooda tuur waa ku tuurayaan de hadhown waxaa laga yaaba islaamtiina waa ku qaliyo yahahda maxaad iga ceshan weyda cunugaada beleda isaga ma dhalinaya bal fiirso nebigana calayhi salaatu wasalaam isagiiyo ummaddiioo dhan tujinaya oo sujuudsan ayaa cunugii dhabarka ka fuulay markaasuu u daayey waxa uu yidhi saxaabigii farajactu waan isaga noqday ilaa sujuudi sujuudaydii baa ku noqday ha markaan arkay nebigii xaalkiisa ayaa sujuudaydii ku noqday falamaa qadaa rasuulu llahi sala allahu alay slam asalaata salaaddii markuu dhammeeyey qaala ayuu waxa uu yidhi ha qaala waxa uu yidhi ha qaala ha qaala annaasu dadkii baa waxay yidhaahdeen dadkii baa la hadla waxay yidhahdeen yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow markuu salaaddii dhammeeyey innaka adigu sajata waxaa sujuuday bayna dahraanay salaataka salaadaada dhexdeedii sujuud haadihi waxaad salaadaadan sajdatan adaltaha aad dheeraysay aad u dheeraysay xataa danannaa ilaa aan u malaynay annahu qad xaddata amrun inuu arrin soo xadirtay ow annahu yuuxaa ilayka ama lagu waxyoonaayo macnaha annahu xaddata amrun in wax kugu dhicinoo aad dhimatay ama yuuxaa ilayka lagu waxyoonaayo labadaa mid un baanu u malaynay ila sidaan uma aad sujuudi jirinoo waxa weeye sujuuddaadu saan ma ahayne qaala waxa uu yidhi markaa nabiga calayhi salaatu wasalaam kullu daalika lam yakun ay dhibaatana iguma dhicin mana la ii waxyoon hee walaakina bnii wiilkaygaan yar irtaxalanii ayaa ifuuray oo dhaaxila iga dhigtay oo dhabarka iga fuulay ibnii buu yidhi nebigu ilmahaad awoogga u tahay ibnii waa dhihi karta leannu sababtu waa ilmahaagii waa durriyadaadiiw walaakin bnii cunugaygaan yar irtaxalanii ayaa waxa weeye dhabarka iga fuulay marka cunugaa nabigu marna adeer buu u yahay marna awood u yahay soo ma oo si adeer ugu noqdo cali bn abi aalib in adeerkiisaa dhalay soo ma in adeerkaa gabadhaada waa siin ka dhaa marka soo ma walaakina bnii macnaha cunugaygaan yarkaa irtaxalanii ayaa dhabarka iga fuulayoo fakarihtu waxaan karaadsaday an ucajilahu inaan dedejiyo xataa yaqdii xaajatahu ilaa uu dantiisa guto allahu akbar macnaha cunugaa yarkaa intii uu ka raaxaysanayo isagoo ka dhammaysanayo oo waxa weeye uu ka faaruqayo ayaan u daayey buy oo waxa weeye marka isagaan sugaayey ee waxba iguma dhicin ma ujeeda marka ilmaha yarkaa iyo markay dhabarka kaa fuulaan iyo ay kugu soo cararaan iyo wax dhibaato a ma leh haddii waxa weeye ay kugu cayaaraan salaaddii markaa jebinayso odayaasheennu waxay aaminsanaayeen oo ku odhanayaan ilmaha yarkaa biluu najaaso ahaa waa shaki waa waswaas shaydaan ilmaha yarkaa maxaa najaaso ka dhig ilmuhu daahiru ilaa wax najaasaa markaa inay ku taalo ka muuqato mooye ilmuhu waa daahire ilmaha kor baa loo qaadaa oo nabiga calayhi salaam gabadhii umaama gabar wa gabadhii sidaa dhashay sayna wiilkaana waxaa dhashay faatima wuu soo qaaday isagoo xambaarsan oo weliba halkaa ku sida baa la yidhi qoorta ah halkaa qoorta ah isagoo ku sida tawaaduc buu soo qaaday salaaddii uu tujinayey markii uu sujuudayo rukuucayana dhulku dhigayey markii kalena korba u qaadayo oo halkaasuu ku qabanay axaadiida saxiixaasaa wada caddaynaysa naxariista nebigeena kutusaysaa ha lagu dayda marka oo ilmaha yarkaa markuu ooyo qaar baa arkaysaa jumcaha iyo ilmihii baa ooyaya kor qaadi mayaan waa khalaq ilmaha kor baa loo qaadaa hadduu ooyo si kale marka horeba uga soo tagtay hooyadii wa fii xadiidin aakhar xadiid kale wuxuu ahaa kaana sala allahu calayhi waalih wasalam yusallii faidaa sajada haddii uu sujuudo wataba waxaa ku boodi jiray watabku waa boodis waa meel kale ku boodin alxasan walxusein labadoodaa ku kala tartami jiray oo ku boodi jiray calaa dahri dhabarkiisa ayay ku cayaari jireen faidaa manacuuhumaa hadday damcaan inay ka celiyaan ashaara ilayhim gacantu ugu ishaari jiray an dacuuhumaa war iska daaya faraxda qaad falamaa qada salaata salaaddii markuu dhammaystay wadacahumaa labadii wiil buu wuxuu saaray waa ilma yaryara fii xijri dhabkiisuu saaray halkaa dhabta wa qaala waxa uu yidhi markaa man axabbanii qofkii aniga i jecel falyuxibba ha jeclaado haadayni labadan ha jeclaado allahu akbar qofkii marka nebiga jecel labadanna ha jeclaado sowma waa ka saasuu marka nebigu yidhi calayhi salaatu salaam qofkii aniga i jecel ha jeclaado labadan marka xadiidkaa xadiidkii hore imaamu nasaa'iyaa warinaya iyo ibnu casaakir iyo waa xadiid saxiixa xaakim iyo oo saxaxahu alxaakim waafaqahu daabiya xadiidkii ay uu dhabarka ka fuulay wiilku xadiidkan dambana waxaa warinaya ibnu khusayma fii saxiixii ayuu ku warinayaa biisnaadin xasan isnaad xasana ayuu ku warinayaa waka can ibni mascuud halkaa marka nebigu wuxuuna amray inaynu xasan iyo xusein jeclaanno soo ma aha laakiin waynu jeclaanaynaayo sida shiicada yeeli mayno oo shiicada waxay ku leeyihin xasan iyo xuseen baan u dhumanaynaa saxaabadii kalena waa gaalaysiinayna ya intuu isgaraaci wuxuu leeyahay waxaan u dhimanayaa xasan iyo xuseen eyshaada abubakar iyo cumarna waa nacladayo ayu diinin haadaa marka diin ma ah soomaalideenna qaar baa waxaa ku jira tashayuco waxaad arkaysaa dadii qaarkooda markii mucaawiye iyo la soo qaado waa xanaaqaya markii cali iyo xasan iyo xuseen la soo qaadana waa farxaya war waxaasi waa khada weeye saxaabada kulluhum say u dhan yihiin waa jeclaanaynaa xubbigoodana jannaa lagu tagaa iyo ilaahay raalliahaanshihiisa wax alla wixii khalado iyaga dhex marayna nasqut waa ka aamusayna afka ka xidhanaysa marna adigaa dhex gelin saxaabada hebel baa khaldanaa hebel baa khaldanaa marna hadhin afkaaga ka xidho waxa weye siday culammadu caddeeyeen lama raba inaad waxa weeye saxaabada afkaagu gaaro marka iska ilaali saxaabada waa jeclaanaynaa xasan iyo xuseen waa jeclaanaynaa laakiin lama baryaayo oo faadimo iyo abaysiti faadimoy bay yidhah naagtu markay uur yeerato sagaalka bilood markay gaadho maxay samayn jireen maxay yidhahdaan sagaalaysi ama kuraysin oo dhan maxaa la leeyahay islaamaa inta meel fadhiisto oo bundubto oo qaxwo dubto wax samaysay abaysiti faadimoy soo kala fududay bay ku leeyihin heema iyadaa kala fududayn kara audu bilaahi min hada shirki caadiyo marka soomaalida aad bay shirkiga ugu sameeyaan dumarkuna faadimaa lagu imtixaamay rag badanna waxaa arkaysaa xasan iyo xuseen bay kuleeyihi khalad weeye marka markaa la iska ilaaliya arrintaas lama ogola halkan waxa shiiku tacliiqa uu saaro wuxuu yidhi waxay axaadiitani kutusaysaa qofku hadduu salaada tukanayo ee ilmaha yarkaa ku dul cayaaraya iyo salaadiisa waxba uma dhimayso haddii uu gacanta u ishaaro qof ishaaradii waxba u dhimi mayso salaadiisiina ma burayso oo waa saxiix salaadiisii fadlu sujuudi sujuuddu fadliga ay leedahay iyo wanaagga u fiirsada taaraku salaad inkaarta ku dhacday fadligaan iyo wanaaggaan oo dhan baa seegay bal u fiirso wa kaana sala allahu calayh waali wasalam yaquulu nebigu wuxuu odhan jiray maa min ummatii min axadin ilaa wa ana acrifuhu yowma alqiyaama ilaahu naga madci kuwa nebigu garan doono qof ma jiro ummaddayda ka mida ilaa haddii uu jiro maa min axadin mid ma jiro min ummatii ummaddayda ka mida oo min axadin qof ah ma jiro ilaa haddii uu jiro wa anaa anigu acrifuhu waan garanayaa yowma alqiyaama maalinta qiyaamaha waan garanaya allah qaaluu waxay yidhahdeen wa kayfa tacrifuhum yaa rasuula allah rasuulku ilaahi see u garanaysaa fii karati alkhalaa'iq dadka oo fara badanoo halkaa la isugu keenay ummadihii oo dhan qaala waxa uu yidhi ara'ayta ka warran ninkii weydiiyu ku celiya su'aal ka warran buu yidhi low dakhalta haddii aad geshid sabrata sibratan ama sabratan sibradu waxa weeye waa xerada xoolaha ha siiratan haya wey sax ba ma idii qorino ba ma idii qor ba bu ii qoraya maya ya-du waa khada toos buu shiiku tacriiqu ku sheegayaa inay ya-du khada tahay bacdaa saxa hmm? bacdaa saxa sibra waxaa la yidhahdaa marka xirada ee fardaha iyo loo sameeyo oo weliba dhagxan iyo wax laga sameeyo a sow idiima hoos dhigayo ya siinka sow idi- kasra idiima hoos dhigo sibra weyd sad wey ma idii goli aniga ii hoos dhigay Al- ha waa ii hoos dhigay aniga ma waa isku mid ama hala goda ama la hoos dhige eh waxaa loo jeeda waxa waa xerada fardaha xero sow looma sameeyo xoolaha xero geela iyo ariga iyo ee- ee- ee, farda badan haddaad haysatid iyo marka waa ba laakiin ya-du waa khada wey ayuu wuxuu sameeyey fiihaa khaylun oo ay farda ku jiraan duhmun buhmun macnaha fardaha midabkalahoo ee isku wada eg oo waxa weeyaan cadcadaan iyo lahayne wada ama wada gaduudkaa ama xoogaa cawlcawlanoo isku wada eg haddii ay fardahaas aad leedahay he boqol farasoo waxaad bahaysataaba isku egoo halka aad xero ku xeraysata oo isku wada eg waay oo midabkaa leh boqolkaa faras marka waxaa ku jira nebigu boqol ma dhihina anaa macnaha boqol ku tusaalaynaya inagu wuxuu farda unbuu sheegay haddii aad farda leedahay midabkaasoo waxa weeye aan waxa weeye qaarkood ayna lahayn cadcadaan iyo waxaasoo isku wada eg yihiin wa fiihaa farasun hal faras uu ku jiro aqan dhalaalan oo waxa weeye muxajalun qoor cadcad qaradu waxa weeye neefka halkaan ku leh dadka qaar gabbal bay yidhahdaan qaar dharan bay yidhahdaan qaar galaalan bay yidhahdaan ya og ogta maanta igu hor- adu waa untaa weeye sow badanaa idaha iyo fardaha leh idaha galaal baa la yidhaha soo ma iduhu midda dheer waxaa la yidhahdaa galaal midda halka xabaana waxaa la yidhahdaa gabal fardahana adugu waa dharan yihiin baa layidhi farasku waa dharan yahay baa layidhi adugu waa ka fooda cad waa food caddaha taxjiilkuna waa kuwa qoobabka cadcad oo qaad arkaysaa qoobabkan hoose ay waxa weeye ee diilin cad iyo timo cad ku yaalliin faraskaasi marka fardihii waa ka dhex muuqanayaa sooma waa ka dhex muuqanaya oo waad arkaysaa idaha iyo fardaha iyo aad ugu badan ee ariga kale iyo de isagu ariga kale isagii baa wada cad sooma maxaa laga garanaya ee riyaha ka wada ari waa la wada yaraadaaya Mhm. qaala waxau yidhi marka amaa kunta miyaadan ahayn tacrifuhu mid ka garanaya minhu minhaa soo garan maysid neefkaa qaala wuxuu yidhi balaa haa qofku wuxuu garanayaa wax lagu fahansiiyaa sooma il xoolaha la garanaya qaala waxau yidhi markaa nebigu ummatii fa inna ummatii ummadayda yowmaidin maalinta qiyaamaha gurun waxa weeye gur bay leeyihiinoo fooda wejigaa cad min asujuudi sujuudiba cad Ah. qurru min asujuu sujuuddii baa cad oo meesha uu ka sujuudi jiray halkaasoo wejiga ma aanu dhigi jirin intii uu wejiga dhigi jiray waa ifaysa nuur ilaahay baa ka baxay waa ka waay muxajaliina muxajaluuna waxa weeye waxaana dhaldhalaalayo cadcad waxa weeye min aaaari alwuduu weesada meelihii weesadoo dhan baa cadcad waa ka xadiidkii abu hureyre oo macruufka ahaa waatuu yidhi nebigaan ka maqlay calayhi salaatu wasalaam eh, ina ummatii yaatuuna yowma alqiyaama quran muxajiliin soo ma xadiid bukhaari iyo muslim kulli wariyeen waa kan marka waa kan xadiidkaana nebigu sidaas uu ku tusaaleeyeyo ee ummadda kale saasaan uga garanayaa calaamadaasaan ku garanayaa buu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam talow marka taarku salaadkii dee aan salaadii tukan oo dayacay maxaa lagu garan doona hee ma haysta soo maaha marka calaamad lagu garto waa khasaaray dee marka waka imaamu axmed ayaa warinaya bisanadi saxiix waka iyo imaamu tirmidi ayaa qaarkiis weriy marka calaamadaasaan ku garanayaa wy wayaquulu nebigu waxa uu yidhi odhanaya haddana idaa araada allahu haddii alla uu la doono raxmatan waa faa'iido kaloo ay leedahay sujuudu oo marka hore taa hore nebigii baa ku gartay hadduu mar nebigu ku gartayna ummaddiisaa ka mid oo ku shafaaco qaada idaa araada allahu hadduu alla doono raxmatan naxariis uu la doono man araada qofkii uu naxariis uu la doono oo min ahli naari ahlu naarka ah ahlu naar naar galay muu jeedaa amara almalaa'ikata malaa'igtu wuxuu amrayaa oo malaa'igtu amraa allah subxaana wa tacaala an yukhrijuu inay naarta ka soo saaraan man yacbud allaha qofkii ilaahay caabudi jiray fa yukhrijuunahum way ka soo saarayaan wa yacrifuunahum waxay ku garanayaan biaahaari sujuud sujuud ay ku garanayaan wata wa xarama allaahu alla wuxuu ka xarimaa cala naari naarta wuxuu ka xarimaa an taakula inay cunto oo baabi'iso ahara sujuud bal naartii qofkii waa la geliyey jirkiisii qaar ka midana ha cunin baa la yidhi sababtu waxa weeye waa makhluuq naartiio amarka ilaahay bay ku socotaa fa yukhrijuuna waa laga soo saarayaa min annaari naartii fa kullu ibni aadam ta'kuluhu nnaar naartu waa cunaysaa ilaa ahara sujuud ilaa meeshii sujuudda xubnihii uu ka sujuudi jiray mooye maxaynuna soo marnay toddoba xubnood inuu ka sujuudo sooma waka xubnihii marka sujuudda naari u dhowaan mayso imaam albukhaari iyo muslim iyo ayaa warinaya waka wa fiihi waxaa ku sugan buu yidhi sheikh albani raximah allahu tacaala anna cusaata almuslimiin kuwii muslimiinta ah oo dunuubta badan galay laa yakhluduuna fi nnaar naarta inayna ku waaraynin ujeeda wakadalika low kaana haddii ay yihiin waxa weeye almuwaxid waxa weeye qofku hadduu mar muwaxid yahay oo ilaahay rumeeyey inuuna naarta ku waaraynin haddii uu xataa taarku salaad ahaa ka salan weey kii waxa weeye kasalkaayoo laisku khilaafsanaa weeye marka taarku salaadka culummadu mid waa isku itifaaqsan yihiin inuu gaal yahay mukhruj canilmilla oo khilaaf kuma jiro oo muxuu yaha kaas waa kan diiday oo inkiroo yidhahda ma tukanaya igalata ama ku istihzaa'a nin weyn baan ahaya ma haddeeraan foorfoorsan karaa buu ku leey ma haddeeraan buraashad inta qaato biyo isku daadaadin karo istihzaa a bal fiir soomaalida qaar baad istihzaada war naar baa lagu geenayaaye ilaahay ka cabso oo tuko wallaahi neef baanba qababa ku yiri oo jannada waa qabow baa la yidhi oo ii daran tahay qaar baa laga sheegay walciyaadu billah waa istihzaa weeye caqlixuma wuxuu ku hadlaya garan maayo kalaamka marka noocaasoo kale qofka la yimaado saa salaada ugu istihzaa'a ama inkira waajibnimadeeda kaasi waa gaal mukhruj can ilmilla cid isku diidanna ma jidho soomaalidu waxay nafta ugu sheekeeyaan shaaficiyaan nahayo shaaficiyadu waxay qabaan taarku salaadkuma gaaloobi orda manhaajka iyo akriya waxa weeye taarku salaad marka ugu horreeyaaba la soo dilayey waaba la dilaaye waaba soo dirayaan oo wadaad manhaajka akrinaya waxaa la yidhi baa l isagoo kitaabu zakaa maraya sheikhow taarku salaad ma la siin karaa sakada oo sawta inuu soo dilay buu yidhi maba noole ma isagaaba noolba waka halkaa marka xadiidkaa waxaynu ka garanaynaa caqiidada baatilka oo khawaarijtu qabaan oo ah qof naar galay inuusan ka baxayn bay qabaan caqiidadaa waa baatil weeye khawaarij baa qabaa nacuudu billahi min hada laakiin ahlusunna waljamaca waxay qabaan qofka muslimkaa oo muwaxidka ah haddii uu naar gala xataa dunuubtiisa uu ku galo he qofka muslimkaa muwaxidkaa dembi waa geli karaa soo maaha caasi buu noqon karaa dunuub badan buu geli karaa soo maaha naar hadduu galo inuuna ku waanin oo laga soo saaraan asujuudu cala alardi waalxasiib asujuudu ay jawaas inay bannaan tahay asujuudu in lagu sujuudaayo cala alardi dhulka waa ciiddeeda dhulka lagu sujuudaayo iyo shamitada iyo wix la mida waalxasiir dirinta xasiirku waa salliga yarka ah oo lagu tukado laakiin markuu mara ka samaysan yahay sijaayad baa la dhahaa marka uu cawda iyo ka samaysan yahay oo la falkiyana waxaa la dhahaa xasiir marka waa kii soomaalida odhan jireen salliga ama dirinta kana sijaayad baa la dhaha saas markuu marada ka samaysan yahay khumrana waa la yidhahdaa markuu marada ka samaysan yahay carabiga wa kaana sala allahu alay slam yasjudu waa sujuudi jiray cala alardi dhulka kaiiran in badan masaajidka nebigaba calayhi salatu salaam ciid buu ahaa gogolba ma lahaynba ciid buu ahaa waa kaa marka in badan nebiga markuu safar yahay markuu meel yahay bacaadkaasaa lagu tukan jiray wa kaana asxaabuhu sala allahu calayh waali radia allahu canhum saxaabadiisuna yusalluuna way tukan jireen macahu maciisa fii shiddati alxarri qoraxda oo aad u kulul xarri waa kulayl kuwey shiddana waa daran tahay anaa qoraxda kulaylkeedu aad u daran fa idaa lam yastadic axaduhum markay qoraxda markay kululaato bacaadki waa kululaanay oo waxa weye kulayl buu noqonayaa caygubyada iyo waata la yidhaahdo uu kululaado marka cagahaada kugu gubanaya maweji baa la dhihi kara faidaa lam yastadic axaduhum hadduu midkood awoodi waayo waxa weeye an yumakkina jabhatahu inuu wejigiisa saaro min alardi dhulka uu ku qabto waxa weye basada wuxuu fidin jiray tawbahu maradiisa fasajada calayhi waa ku sujuudi jiray manaa maradiisu intuu iska fidsado buu ku sujuudi jiray imaamu muslim yaa warinaya abu cawaano iyo waka marka nebiga calayhi sala slam xadiidkiisana wuxuuba iska ahaaba dhulba nebiguna waatuu yidhi wajucilat liya alardu masjidan wa duhuuran marka dhulka meel walba waa qaahir weeye qaar baa hadda dadka ku odhanaya meelaha hadda dhulka ey baa mare mar ey hadduu mara maxaad dhulkaasi daahir weeye maxaad ugu eyga ula raadsanaysaa dhulkaa daahir weeye ku tug meeshii aad aragtid ey inuu ku kaadshay oo kaadidii ku taallo haa markaa iska nadiifiyo waxa weeye ha ku tukan laakiin dhulku asalkiisa waa daahir wa kaana yaquulu nebigu wuxuu odhan jiray wajucilat liya alardu wajucilat alardu riwaayadaha qardaxiji wajucilat liya alardu saasuu ah wajucilat alardu kullahaa lii gadaal buu liidige say u dhantaa dhulkii waxaa la iiga dhigay waliummatii iyo ummaddaydaba masjidan masaajid ay mowdicu sujuud meel lagu tukado wa duhuuran iyo meel lagu dahaaro qaato oo waa booraysigii ciiddaa lagu booraysanayaa wiil fa ayumaa qof walba adrakat ay salaada soo hadasho rajula ya fa aynamaa fa aynamaa adrakat rajulan min ummatii fa aynamaa meel walba adrakat ay ku soo haleesho rajulan qof baa loo jeedaa min ummatii rag iyo dumarka ummaddayda ka mid ah asalaatu salaadu ay ku soo haleesho meeshuu doona ha jooge facindahu agtiisa waxaa ahaaday masjidahu masaajidkiisii meeshuu ku tukan lahaa wa cindahu wuxuuna haystaayoo agtiisa ah duhuuruhu weesaqaadkiisii ujeeda shaqada iyo meel walba iyo iskoolka iyo meel walba baad joogtid ilaa dhowr meelood baa laga soo reebay oon lagu tukan karin xamaamka qabuuraha kiniisadaha waxa weeye iyo meelihii shirkiga lagu hayo iyo meel ilahay waxaan ahayn lagu caabudo intaa lama ogolo amaa dhulka intiisa kale waa daahir wey ku tug meel walba iyo waxaa kaloo isagana la ogolayn oo lagu soo daraa waxa weeye macaadin alibil iyo meesha geelu fariisto oo geela shaydaan baa laga abuuraa la yidhi waa bahal dhib badan halkaa la iska yaab marka shiddadiisa waad aragtay soomaalida aad buu u wareegaya aa dhib badan ariga iyaa fiican lo-da iyo la dhaqdo wa kaana sala allahu wuxuu yidhi nebigu wuxuu yidhi wa kaana min min qabli ciddii iga horraysay iyaga yucadamuuna waa lagu weynayn jiray daalika arrintaasoo aad baa loogu adkayn jiray innamaa kaanuu yusalluuna fii kanaa'isihim buu elaan kiniisad ahayn nasaarada ayaa kiniisadu waa kiniisadahooda waa nasaarada eh meelaan kiniisad ahayn salaadu kama ansixi jirin waxaan biyo ahaynna weyse uma noqon jirin ila ilahay waa inoo naxariista wa biya'ihim biyacuna waa waxa weeye waa meelihii yahuuddu ay ku cibaadaysan jireen waka taasna wuxuu inoo caddeeyey nebiga calayhi salaatu wasalaam meel walba oo dhulka ka mida oo aad soo gaartid isaga tuko ilaa inaad markaa najaaso ku aragtid mooye ama shirki lagu samaynayo ama ay qabuur tahay ama meelaha musulaha iyo wixii lamid imaamu axmed iyo saraaj iyo bayhaqi ayaa warinaya bisanadin saxiix taana waa saas wey wa kaana sala allahu calayh waali wasalam nabiga calayhi salatu salaam rubamaa waxaa dhici jiray inuu mararka qaarkood yasjudu ku sujuudo fii tiinin dhoobo wa maa-in iyo biyo waxay dhacday saakoo kale maanta meeqay ahayd soonku koob iyo labaatan soo maa saaka salaadii saakoo kale salaaddii subax saaka aynu tukannay oo kalabay dhacday qisadaan nebiga calayhi salaatu wasalaam tobankii dhaxuu ictikaafay markaasuu waxa weeye markii ictikaafkii laga bixi lahaa oo toban beri la ictikaafi lahaa la dhammayn lahaa oo habeenka koob iyo labaatanka laga bixi lahaa ayuu saxaabadii wuxuu ku yidhi waxaa la tusay leylatulqadri markaasuu wuxuu yidhi haddana waa la ilowsiiyey markaasuu wuxuu yidhi waxaa la itusay anoo ku sujuudaya dhoobo iyo biyo hameenkii markii qofkii doonaya inuu ila ictikaafow tobankan dambana ila ictikaaf buu yidhi waa la ictikaafay marka lama bixin habeenkii koob iyo labaatankii salaadii subax aroortii hore baa roog da-ay masaajidka nebiguna wuxuu iska ahaa maaragtay caleenta tihurta iyo wuu soo darooray marka ariish wuu soo darooray biyihii buu soo daalay meeshii nebigu ku sujuudayo dhan biyihii baa qooyey iyo ciiddii dhoobay noqotay nebi salaaddii baa la galay marka nebigii wuu ku sujuuday markuu salaaddii ka soo baxay ayay saxaabadii waxay dhahan waxaanu aragna nebigiiyo intaas dhooba kaga taallo hameenka koob iyo labaatan sidaa daraaddeeda qaar saxaabada waxay ku tageen waxa weeye habeenka leylatulqadrigu waa habeenka koob iyo labaatan halkaasay ku tageen laakiin nebigu wuxuu yidhi tobanka berioo dambe inuu warwareegaa dhici karto midba mar galo marka sidaa daraaddeed lama jeesmin karo waa inagii waxa weeye hore uga hadal marka wa kaana waxaa dhici jirtay rubamaa inuu ku sujuuday mararka qaarkood inuu sajada ku sujuuday fii diinin dhoobo wa maa'in iyo biyo waqad waqaca lahu daalika taasina waxay dhacday fii subxi leylati ixdaa wa cishriin hameenkii koob iyo labaatanka ayay ahayd oo min ramadaan waa maantaynu joognaa ile maanta ramadaan koo labaatanki xiina markii umdirat amdirat isamaau samadii uu ay roobaysay oo roob soo da-ay wa saala uu darooray saqafu lmasjid masjidka saqafkiisii sarana uu soo daayey biyihii wa kaana wuxuuna ahaa masaajidka saqafkiisu min jariidi nakli waxa weeye geedaha timirta caleenteeda iyo laamaheeda laga jafo waxaasuu ahaa balkeeda fasajada sala allahu calay slam nebigu waa sujuuday fi lmaa'i biyo wadiini iyo dhoobo qaala abuu saciid alkhudri wuxuu yidhi fa absarat caynaaya indhahayga waxay arkeen oo nebigii aan fiiriyey waxa weye oo aan arkay caynaaya indhahayga aan ku arkay rasuula allahi sala allahu calayh waali slam rasuulka ilaahay wa calaa jabhatihi wejigiisana wa anfihi iyo sankiisa aharu lmaa watiin dhoobadii iyo iyo biyihii raadkoodii uu ku yaallo sidaa daraaddeed bu wuxuu odhan jiray habeenka laylatulqadrigu waa habeenka koob iyo labaatanka bukhaari iyo muslim baa wariyey waka aya xadiidka hore waa sax bukhaari iyo muslim baa wariyey laba xadiis baa isku takhriijinaya kan ay kan soo socda marka waxay kutusaysaa soomaa masaajidka nebigu inuusan gogol lahayn gogol ma lahayn wa kaana sala allahu alay slam yusallii waxaa dhici jirtay mararka qaarkood yusallii inuu ku tukado alkhumrata khumrada waa sijaayadda yartaa wey sijaayadda yarta oo waxa wey maaragtay taasaa la yidhahda khumra waaba kaa shiika idiin fasirayo halkaa kugu qoran alkhumra waxa weye waa miqdaarka waa waana iyadoo yara waa inta la dhigo maa yadacu rajulu inta uu dhiga weeye calayhi wajhahu wejigiisa intuu dhiga wey sijaayad yara sooma idhaara oo inta la laablaabto jeebka la gashado turkida iyo aad u isticmaala waxaa weeye intaa yarta ahoo lagu sujuuday la egta intaanoo kale oo saa u kala baxsan wax yar xumra adigu waa sijaayadaasoo yar omarasan marka waxa uu yidhi wakaana sala alla alay slam yusallii cala alkhumrati khumrada ayuu ku sujuudi jiray axyaanan mararka qaarkood waa wa cala alxasiiri xasiirkuna waa dirinta wa oo markaa cawda iyo laga sameeyo axyaanan mararka qaarkood taana waa ku sujuudi jiray marka khumradaana waxaa warinaya imaamu albukhaari iyo ee xasiirkana imaamu muslim iyo abu cawaano iyo baa warinaya marka xasiirna waa dhacday inuu nebigu ku sujuuday oo dirin yar uu ku sujuuday sijaayadaa yarta ana way dhacday iyo marka tanoo la weyneeyana waa isla sidiio wax dhibaataa iyaduna male waa kulli waa waa lagooda sujuudi kara waxa uu yidhi waxayna ahay taasi xasiirka markii uu ku sujuuday sallaa waa tukaday calayhi dusheeda ayuu ku tukaday maratan mar buu ku tukaday waqad iswadda iyadoo madoobaatay min tuuli maa lubisa waa xadiidkii macruufkaayo anas ibnu maalik uu yidhi ayaydiisbaa cunto u samaysay mulayka ayaa nebiga cunto u samayso u yeertay markaasuu waxa weeye gurigii yimid cuntadiibuu cunay markaasuu yidhi istaagaan ida tujiye waxaa anas iyo wiil yaroo agoona iyo islaamtan waa yeelka ah oo ayeeyeah intaabaa dadku ahaayeen nebigu bes imaam buu noqday anas iyo wiilkii yaraana saf bay noqdeen islaantiina waalcajuusatu min waraa'anaa buu yidhi cajuusa eemaayo ogaada waa qofka waa yeelka gadaal bee la geeyey laakiin soomaalidu isku caaya maa cajuusa waa qof aanidu wa ana cajuusun bay tiri saara ama dhalaa aniga oo waayeel noqday marka waa ayeeya qof markuu noqdo waayeel noqday baa la yidhahdaa cajuus cajuuse wuxuu yidhi marka anas nebiga markuu yidhi waa ida tuujina salli yar baan soo qaadayoo xasiir yar oo madoobaadayoo dadku faqri baa xole ma haysan muddo badan baa la haysta salliga waad argtay markuu muddo badan badan duugooba wuu madoobaadaa beriga hore markuu cusub yahay waa cad iyo qurux badan yihi hadha waa duugoobaa marka wuxuu yidhi biyaan ku daadaadiyoo ku rusheeyey ila dhulkaa kullaaya suuna nebiga u xagan markaasuu nebigu ku dul tukaday annaguna gadaalkiisa ayaannu markaa ku tukannay marka iyadana waa bannaan tahayo wax dhiba ma leh xadiidkaana markaa imaam albukhaari iyo muslim ayaa werinaya marka xadiidku daliil wuxuu yahay in waxa weeye lagu dul tukan karo oo lagu dul fadhiisan karo waxa weeye aynan wax dhibaata lahayn ayuu maaragtay daliil u yahay ya alrafcu min asujuudi soo kicidda laga soo kacaayo weli waqtigayn haraysomaa alrafcu kicidda laga soo kacaayo kor looga soo kacayo min asujuudi sujuudi kor looga soo kacayo buu halkaana baab u yahay sujuudi bayna weli ku dhex jiraan qaala waxa uu yidhi sheikhu raximah اllahu tacaala uma kaana sala اllahu alay slam yarfacu ra'sahu min asujuudi sujuudda ayuu kor uga soo qaadi jiray isagoo mukabiran allahu akbar leh ayuu kor uga soo kici jiray sujuudi isagoo allahu akbar leh waka bukhaari iyo muslim ayaa werinay wa amara wuuna amray arrintaas bidaalika arrintaasuu amray ninkii salaadiisa xuna bilmusii salaatii ayuu amray faqaala waxa uu ku yidhi laa tatimu salaata liaxadi min annaasi qof salaaddii ma dhammaystirmayso xataa ay in badan buu amray markaa macalshaahidku ka soo qaadanayaa yasjuda ilaa uu sujuudo xataa tadma'ina mafaasilahu xubnihiisu ay xasilaan uma yaquula allaahu akbar uu allaahu akbar yidhaahdo wayarfac ra'sahu madaxiisa kor uga soo qaado xataa yastawii qaacidan uu markaa ku sugnaado fadhi oo uu fadhiisto qucuudku waa fadhiga qaacidan ay jaalisan wey taana halkaa maxaa ka garatay in allaahu akbar iyadana la odhanaayo xadiidkaana waa xadiid saxiixo imaamu abu daawuud iyo xaakim ayaa warinaya wasaxaabu alxaakim waafaqahu dahabiy wa kaana sala allahu calayh waali wasalam yarfacu yadayhi maca hada atakbiir axyaanan nebiga calayhi salaatu wasalaam tan laftigeeda mararka qaarkood kor buu u soo qaadi jiray gacmihiisa oo sujuudda markuu ka soo kacayo iyo xataa markuu sujuudda aadaayaba allaahu akbar marar buu gacmaha kor u qaadi jiray laakiin waa axyaanan ee ma aha wax joogto ah sidaa daraaddeed buu shiikhu tacliiqa ku radiyayaa waxa weeye imaam ibni qayim baa sahwiyeyoo wuxuu yidhi ma sugnaanin markaasuu shiikhu soo guurinayaa naqli uu ka soo guurinaya salafkii ay ku inay sugnaatay axyaanan baa la samayn karaa marka ee ma aha wax joogto ah weligiin meelaha uu shiikhu leeyahay axyaanan ma aha joogto ee waxa weeye waa marmar marka waa naadir baa la yidhahda uma nabiga calayhi salaatu wasalaam markaa ka bacdi yaftarishu qaabkuu u fariisan jiray wey wuxuu goglan jiray rijlahu lyusraa lugtiisa bidix ayuu goglan jiray uu ku fariisan jiray fayaqcudu waa ku fariisan jiray calayhaa dusheeda mudma'inan isagoo ku xasilaya oo aan degdegaynin oo waxa weeye si fiican u xasilaya halkan labada sujuudood dhexdooda aad baa loogu khaldamaa dadku waa degdega rawaahu imaam albukhaari ayaa werina wa amara bidalik arrintaana waxa uu amray nebiga calayhi salaatu wasalaam limusii salaati ninkii salaadiisa xumaynaayey waa amray ha oo waxa weeye wuu amray inuu ku xasilo oo waxa uu yidhi nebigu faqaala lahu wuxuu ku yidhi idaa sajadta haddii aad sujuudin famakin lisujuudika sujuuddaada ku xasiloo makani oo ku sugnow fa idaa rafacta haddaad kor uga soo kacdid faqcud fadhiiso calaa fakhdika calaa fakhadika bawdadaada fakhidku waa lugtaade alyusra fakhid asalkeeda bawdadaa la yidhaha lakin hadda waxa laga wadaa lugtaada bidixda ah ku fadhiiso alyusra oo bidix saa ugu fadhiiso ayuu amray xadiidkii ee ninkaas almusiib salaati la yidhaahdo oo macruufka wa kaana sala allahu calayh wasalam nebigu wuxuu ahaa yansibu waa taagi jiray rijlahu lyumna lugtiisa midigta ah waa taagi jiray markuu bidixda goglado midigta waa taagi jiray oo kor buu u taagi jiray imaamu albukhaari iyo bayhaqi iyo baa warinay marka lugta midigta ah waa la taagayaa waka wayastaqbilu wuxuuna qaabilsiin jiray biasaabicahaa biasaabicahaa faraheeda alqibla qiblada ayuu qaabilsiin jiray shala waa inagii soo marnay soo ma macnaha qiblada ayaad qaabilsiinaysaa imaamu nasaa'iyo ayaa warinaya bisanadin saxiix wakaa qaabka marka loo fadhiisto labada sujuudo dhexdooda haalibka saasaa loo fadhiistaa marka atixiyaadka waynu arki doonnaa labada sujuudo dhexdooda iyo atixiyaadka hore iyo salaadda hal atixiyaad leh qaabkaasaa loo fadhiistaa salaada subax sunanka labalabada ragcadooda salaada jumcaha ee ciidaynka waxa weeye kulli taraawiixda salaada hal atixiyaad leh iyo labada sujuudood dhexdooda waxaa loo fadhiistaa qaabkaa mafhuumata ikhwaan salaadii laba atixiyaad leh atixiyaadka dambe tawarruk baa la idhahdaayo lugta waa la fidinaya waa inoo soo socdaa waa inoo imaana mafhuum soo maaha waka marka halkaasay wadaagaan arrin kaloo marka wuxuu inoo ishaarayaa shiikhu labada sujuudood dhexdoodu fadhi kaloo ay gaab la tahay oon atixiyaad kula wadaagin marka fadhigan hadda soo socdoo iqcaaga la yidhaahdo waa inaad labadaada cirbood ku fadhiisatid oo waxa weye saa u taagto labada cirbood inta saa u taagto labadii lugood labada cirbood ku fadhiisatid saa u fadhiiso labada cirbood baad taagaysa sooma taagna wakaa iqcaa baa la yidhahdaa marka noocaa marka mid la nahiyey baa jira oo iqcaa oo inoo soo socda laakiin iqcaagan in saa loo fadhiisto labada sujuudood dhexdooda waa ku bannaan yahay mararka qaarkood mafhuum soo maa marka dad baa isku khaldoo waxay moodaan kan iyo kan la nahiyey inaad atixiyaadka saa u fadhiisatid waa la nahiyo lama ogola laakiin labada sujuudood dhexdooda waa ku bannaanyi qaala waxa uu yidhi aliqcaa waa fadhigaa weeye cirbaha lagu istaagaayo bayna sajdatayni labada sujuudood dhexdooda in la sameeyo wa kaana buu yidhi nebigu calayhi salatu salaam axyaanan mararka qaarkood laakiin haaliban muxuu samayn jiray hee bidixduu goglan jiray soo maa tii aynu soo marno ilay tan axyaanan buu ku yidhi wa kaana sala اllah alay slam axyaanan mararka qaarkood yaqcii ay macnaha iqcaagaasuu samayn jiray oo muxuu yahay iqcaagu yansibu waa taagi jiray calaa caqibayhi labadiisa cirboodba wa suduura qadamayhi ay macnaha saasuu intuu u taago wuu saas waxa weeye u fidin jiray kor ugu taagi jiray oo ku fariisan jiray markaa waka taa marka waxay ku bannaan tahay labada sujuudood dhexdooda imaamu muslim baa warinaya iyo abu cawaana ayaa warinaaya waka haddaba min riwaayati isagoo ka warinaya maaragtay abu zubayr oo markaas can jaabir iyo laga warinaayo marka iqcaagan waa bannaan yahay oo waa wax bannaan shiikhu marka tacliiquu ku caddaynayaayo waxa uu yidhi waqad sahaa ibnu qayim ibnu qayim waa sahwiyey buu yidhi oo iqcaagaa waa diiday wuxuu yidhi ma six ma ansixin lam yuxfad buu yidhi waana khada isaga ka dhacay see loo diidi karaa imaam muslim baaba wariyey oo waxa weeye waa xadiis saxiixe wuxuu yidhi marka shiiku raximah اllahu tacala waa sheikh albaniye wa kayfa yasixu hada qowlkaasi seebuu u ansaxaya waqad jaءa aliqcaaءu min xadiidi ibni cabaas cabdullahi ibni cabaas baa wariyey isaguna sidoo kale fii saxiixi oo waxa weye isagoo saxiixa waxa weye fii saxiixi muslim cabdullahi ibni cabaas baaba wariyey oo saa ugu fariisan jiray abu daawuud baa wariyey tirmidi baa wariyey marka lama diidi karo ka wuxuu yidhi kabacdi markaa shiikhu haddana shiikha albani qultu waxaan idhi buu yidhi kaasi wuxuu khilaafsan yahay oo aan lagu khalbaynin iqcaaga la diiday oo inoo imaan doono oo atixiyaadka iyo waxa weeye tashahudka kaa marka ha ku khalfay marka haddaad saa u fadhiisanaysid waa labada sujuudood dhexdood laakiin atixiyaadka lugtaa gublanaysa rukun soo maa waajibka marka wujuubu طmaaniina bayna sajdatayn waajib waxa ah in lagu xasilo sajdataynka in lagu xasilabaa bayna sajdatayn in lagu xasilo ayaa waajib wa kaana salى اllahu calayه wasalam yadma'inu waa ku xasili jiray labadan sujuudo dhexdooda xataa yarjica ilaa ay noqdaan kullu cadmin xunin walba ilaa mawdicihi booskeedii ay ku noqoto marka lama rabo allahu abar allahu abar lama rabo abu daawuud ayaa warinaya bayhaqi iyo bisanadin saxiix isagoo sanadkiisuna saxiix yahay oo uu xadiis saxiixa yahay marka labada sujuudood dhexdooda adkaarna way leedahay oo waxa weeye inaad ku xasishid baa la rabaa oo aad ku sugnaatid wa amara bidaalika wuxuuna arrintaa amray almusii'i salaata ninkii salaadiisa xumaynaayey faqaala lahu waxa uu ku yidhi nebigu laa tatimu waa intaas waa inoo soo celcelinayaayo waa bilowga xadiid qof salaaddii ma dhammaystir mayso ilaa waxa weeye uu kulli markuu salaaddii u sheegay buu yidhi xataa yafcala daalika ay macnaha nebigu waatuu yidhi sidaas samee oo waxa weeye arrintaas aan ku baray oo dhan samee maya qaar baan ka bood haba xataa laa timu salaatahu qof salaaddii ma dhammaystirmayso xataa yafcala dalika ilaa u saas sameeyo wa kaana sala allahu calay wasalam nebigu wuxuu ahaa yudiiluhaa inuu dheereeyo fadhigan xataa takuuna qariiban min sajdatii ilaa ay sujuuddii u dhowaato waa dheerayn jiray nebiga calayhi salaatu wasalaam oo ma dedejin jirin ujeeda nebiga waa dheerayn jiray marka imaam muslim ayaa warinay waa marka yudiiluhaa qariiban min sajad ilaa u dhowaato wa axyaanan mararka qaarkoodna yamkufu waa ku nagaan jiray oo waxa weeye fadhigaas ayuuba ku nagaan jiray xataa yaquula alqaa'il ilaa mid is odhanayo uu is yidhaahdo qad nasiya nebigu waa ilaawey malaha inuu sujuud inuu maaragtay uu sujuudo marka arrintaani waa sunne in lagu dadaalaana wanaagsan rawahu imaam bukhari muslim baa wariyey qaala ibn اlqayim waxa uu yidhi markuu arrintaa ka hadlayey wa haadihi الsunna sunnahan tarakaha الnaasu dad badan baa ka tegey waxa weeye oo waxa weeye adduunyo bacani dad badan baa ka tegey min xirs bacda xirsi الصaxaab saxaabaduna aad ugu dadaali jireen aad ayay ugu dadaali jireen haddaba in sunnaha lagu dadaalaa la rabaa oo aan laga tegin oo aan waxa weeye degdega la joojiyo qaar baa hadda arkaysa xanafiyada iyo haddaa la tukato turkida waxaad arkaysaa subxaan allah intaada allahu akbar dhihin tii kaloo allahu akbar siiday salaad miya waxaa marka in la iska ilaaliyo ayaa la rabaa aad iyo aad loogu dadaalo jay meeqa five minutes jeed adkaarta aan ku darna marka oon jalsatu israax aan ku joojinayna adkaartaan ku darayna si aan sijiteenka u dhammayno qaala waxa uu yidhi marka adkaaru alabkaar bayna sajdatayn adkaarta la akriyo labada sujuuda dhexdooda kow midda hore adkaar badan buu nabigu akrin jiray laakiin midda ugu horaysa allaahumma allahayo wa fii lafdin ee rabbi ikfir lii oo allaahumma laga tago qaarna waxaa allaahumma ikfir lii qaarna waxaa rabbi ikfir lii ee labadaba dadku waa sameeya rabbi ikfir lii ilaahu ii dembi dhaaf warxamnii ii naxariiso wajburnii ikab macnaha nusqaantayda ilaahu kab oo wixii iga nusqaada ii kab warfacnii kor ii qaaf wahdinii ihanuuni wa caafinii io caafi ay caafigu laba nooc buu galaa caafimaadkii caadiga ahaa iyo ciqaab iyo cadaabna iga nabadgeli warsuqnii iquudi taas nabiga calayhi salaatu wasalaam waa ku ducaystay oo waxa weeye dadku aad bayna ugu ducaystaanoo way badan tahay iyo soo ma marka inuu qofku aad iyo aad ugu dadaalo baa wanaagsan oo si fiican u barto oo waxa weeye ku dadaalo imaam abu daawuud ayaa warinaya waa xadiidkaa saxiixa marka taana nebiga waa ka sugnaatay calayhi salaatu wasalaam inuu saa yidhaahdo rabbi ikfir lii ama uu yidhaahdo allaahuma ikfir lii rabbi ikfir lii warxamnii wajburnii warfacnii wahdinii wacaafinii warsuqnii uu saa yidhahdo wa taaratan mararka qaarkood nebigu wuxuu odhan jiray middaan soo socotoo labaad wuxuu odhan jiray rabbi ikfir lii ikfir lii haan buu celcelin jiray rabbi ikfir lii ikfir lii ayuu odhan jiray qaala xadiidkaana ibnu maaje ayaa warinaya bisanadin xasan ayuu ku warinayaa marka waa la dhihi karaa rabbi ikfir lii waa dhihi karaa alaaa maraat saddex jeer qaala dalika alaaan saddex jeer buy marka waa samayn karaa inaad rabbi ikfir lii rabbi ikfir lii rabbi ikfir lii dhahdo ikfir lii marka wa kaana yaquuluhaa yaquuluhumaa wuu ohan jiray fii salaati leyli salaatu leylkana labadoodaba waa ohan jiray oo ducooyinkaas u ohan jiray uma kaana sala allahu calay wasalam yukabbiru waa takbiirsan jiray wa yasjudu waa sujuudi jiray assajdata ahaaniya sujuuddii labaad wa amara bidalika almusi salaatii ninkii salaadiisa xumaynayana waa amray faqaala lahu waxa uu ku yidhi markuu u caddeeyey oo waxa weeye ibminaanki iyo wixii uu u caddeeyey ayuu waxa uu ku yidhi makaade aan ka dooday ha fii salaati lleyl halkan waxau yidhi marka shiiku tacliiq baa ka doodnay wuxuu yidhi ولا ينفي ذلك مشروعيته مشروعية هذه الأذكار الواردة في صلاة الفرض معناها ما دام أي صلاة ليلك هذا كسو أرضي صلاة ليلك إيا صلاة السنة إيا وحوي واجبك كل والود عيسان كرا ساس أيو كسو قولنا يا إنا كتغين مشروع إنا كهي إمام الشافعي إيا قول إمام أحمد إيا وحمانع الديدة يا مالك وكذا uma kaana sal l slam yukabiru wayasjudu asajdata ataaniya sujuudi labaad buu sujuudi jiray wa amara bidalika wuuna amray ninkii salaadiisa xumaynayey faqaala lahu wuxuu ku yidhi bacda an amarahu bilidmiinaan markuu amray inuu sugnaado bayna sajdatayni kamaa sabaqa sidii inoo soo hormartay ayuu markaa nebigu wuxuu ku yidhi kamaa sabaqa dalika fi ha sidii inoo soo hormartay ayuu wuxuu ku yidhi uma afcal samee uma taquulu waxaad odhanaysaa ay samaynaysaa allaahu akbar uma tasjudu waa sujuudaysaa xataa tadma'inna mafaasiluka ilaa xubnahaagu ay xasilaan nebigu salaaddii marka ragcad dhan buu ninka u dhammeeyey uma afcal dalika fii salaatika kullihaa salaadaadii oo dhan he maxaaba kuu dhiman salaaddii atixyaadkiun baa kuu dhiman iyo salaamo naqsi iyo adkaarti ragcad dhan baa lagu baray ragcaddaanu soo celceli ma wax kalaa kuu dhiman wa ka uma afcal dalika fii salaatika kullaha bay sidaas samee salaadaada o dhan wa kaana sala allahu calay wasalam yarfacu yadayhi maca hada takbiir ay labada sujuudood dhexdooda xataa allahu akbar markuu leeyahay nebigu mararka qaarkood gacantuu kor u soo qaadi jiray waa axyaanan iyaduna yarfacu yadayhi maca hada takbiir axyaanan mararka qaarkood ayuu kor u soo qaadi jiray iyaduna waa sunne oo waa loo soo qaadi karaa oo kor waa loo soo qaadi karaa sida waxa weeye ay maaragtay abu daawuud iyo qayrkiiba warinayaanoo saxiixa xadiid abu hurayra jiroo odhanaya fii kulli rafcin wa khafdin meel walbo allahu akbar la yidhahdaba in gacmaha kor loo qaadi karo axyaanan macnaha ma aha joogto laga dhigi mayo laakiin waa sunna wey wa kaana yasmacu wuxuu samayn jiray fii hadihi sajda sujuudana midlamaa sanaca tii hore wuxuu sameeyey fi duula ayuu samayn jiray uma kabacdi markaa yarfacu kor buu uga soo kici jiray ra'sahu madaxiisu soo qaadi jiray mukabiran isagoo allaahu akbar dheh allahu akbar odhanaya wa amara bidalika wuuna amray ninkii salaadiisa xumaynaayey oo faqaala lahu wuxuu ku yidhi bacda an amarahu markuu amray asajdata sujuuddii markuu amray attaaniya ayuu wuxuu yidhi sida inoo soo hormartay ayuu markaa wuxuu ku yidhi uma kabacdi markaa yarfacu ra'sahu madaxiisa korsaa fa yukabir wuu takbiirsan jiray ha wa qaala lahu waxa uu ku yidhi markaa nabiga calayhi salatu salaam ninkii uma snac dalika fii fii rakcati fii kulli rakcatin ragcad walba samee wa sajdatin ay kulli rukuucin rukuuc walba ragcadda hadda rukuuc baa laga wada wa sajdatin iyo sujuud fa idaa facalta haddii aad samaysay daalika arrintaa oo aad saa samaysid faqad tamat way dhammaystirantay salaatuka salaadaadii way dhammaystirantay waka ka bacdi markaa wa in anqasta buu yidhi haddaad ka nusqaamisid minhu shay-an wax ka nusqaamisid anqasta min salaatika salaadaada ka nusqaamisid ay sidaa aan ku baray oo hadda kulli inoo soo aroodhay haddii aad salaadaadii ka dhigtidna salaadaadii waa dhammaystirtay haddaad salaadaadiidu ka nusqaamisid waxna hee salaadaadii baad ka nusqaamisid wa kaana sala allahu calay wasalam yarfacu yadayhi axyaanan gacmihiisana kor buu usoo qaadi jiray mararka qaarkood markuu ka soo kacaayo waxa weeye sujuudda labaad jay halkaan ku joojina marka ya qisadee tan miyaan ku darnaa oo jalsatul istiraaxa weliba aad bay u fiican tahay oo tambiihi weyn baa la socda dad badan baa ku khaldama waxaa la yidhahdaa jalsatul istiraaxa jalsatul istiraaxa waxa weeye laba meelood bay gashaa waxaan ku darayna salaada salaada laba ragcadood le hal meel bay ka gashaa salaada laba ragcadood ka badan lehna laba meelood bay ka gasho jalsatul istiraaxa la yidhahda istiraaxa waa xoogaa raaxaysiwa fadhigii lagu nasanaayey salaada subax oo kaleo laba ragcadooda waxay gashaa markaad hal ragcad dhammaysid hadda hal ragcad baynu dhammaynay soo ma aha sow ragcaddii labaad u kici maysid sujuuddii baad ka soo kacday labaad sow ma aha horay ha ka boodi in yar fadhiiso jalsatul istiraaxa la yidhahda ay labadii ragcadood baa la kala saarayaa inay ragcad cusub baad bilaabaysaa marka in yar fadhiiso salaada duhur iyo salaada casarna iyo cishahana waxay gashaa ragcadda saddexaad iyo ragcadda labaad marka loo kacayo ee waxa leeyahay ragcadda afraad marka loo kacayo iyo ragcadda labaad marka loo kacayo mafhuum soo maa ilay ragcadda saddexaad marka loo kacayo atixiyaadbaa loo fadhiistay soo maa oo atixiyaadbaa laga kacaya oo waa la kala saaray haddaba marka ragcadda koowaad markaad tukatidna markaa sujuudda labaad ka soo kacdo horey ha ka boodi qaar baan salkaba dhulka dhigay waru kasii booday ragcadda saddexaad markaad dhammaysidoo midda afraad u kacaysidna ha boodina yaro fadhiiso oo in yar fadhiiso dad baa hadda ka ashtakoonaya waxay arkaysaa ku odhanaya imaamkii xoogaa buu fadhiisanaya dad baa ka hor istaagaya oo haddama adaa khaldanaysa imaamka imaamku hadduu sunnihii waafaqay maa raacdi marka waxay yidhahdeen fuqahada waxay u yaqaaneen shaaficiyada iyaa ku magacaabaa jalsatu istiraaxa waxaa le marka jalsatu istiraaxa uma nabiga calayhi salaatu salaam yastawii waa ku sugnaan jiray ku ekaan jiray qaacidan inuu fadhiisto calaa rijlihi lyusraa gacan lugtiisa bidix buu ku fariisan jiray muctadilan isagoo istoosinaaya oo aan waxa weeye kala qalloocnayn xataa yarjica ilaa ay ku noqdaan kullu cadmin laf walba waxa weeye ilaa ay ku noqoto ilaa mawdici booskeedii ay xubin walba ay ku noqoto waa ka xadiidkaas waa xadiid saxiixa imaamu albukhaari abu daawuud kulli baa warinaya qaala sheekh alalbaani waxa uu yidhi wa hada aljuluus tacriifu fadhigan yucrafu cinda alfuqahaa jalsat listiraaxa ayaa loo yaqaanaa jalsat listiraaxa ayaa loo yaqaanaa waqad qaala bihi waxaana fadwooday oo yidhi waa sunne inay sunno tahay alimaamu shaafici moxamed ibn idriis ashaafici ayaa fadwooday wa can axmed riwaayad buu leeyahay sida taxqiiqa uu ibnuljawsi ku soo arooriyey iyo waxa weeye riwaayad kalena wuu leeyahay oo waxa wey iyadana laga ka timo marka imaamu shaafici ayaa aad iyo aad u maaragtay inay sunno tahay aad iyo aad ugu tegay shaaficiyaduna badanaa kutubtooda waa ku wada taallaa waa qabaan marka aad iyo aad bay muhiim u tahay sunnihii baa lagu kala saaraya waxaa lagu kala saarayaa labadii ragcadood waa ka imaamu axmed baaba xataa waxaa laga wariyey inuu yidhi waxaan arkay aba nin baa wuxuu yidhi waxaan arkay aba cabdillaahi imaamu axmed oo waxa weeye sidaas samaynayo oo aan boodaynin oo waxa weeye intuu fadhiisto gacmihiisa cuskado kabacdi markaa kaca calaa kuli xaal arrintaanna waa sunne xanafiyada iyo diido waxay yidhahdeen maya waa la iska boodayaayo waxay yidhahdeen nebigu markuu koogaa cuslaaday oo da' ku timid uu fadhiistay ee sunno maaha arrintaas waa khalad a sunno weeye nabiga calayh isalaatu wasalaam uu samayn jiray jalsatu istiraaxana waa sidaa imaamu shaafici u fadwooday weeye sida saxiixaa sawaabka ah wallahu aclam billahi tawfiiq sideega ciidda